إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dabaylo xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka jiray qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya ayaa sababay inay tiro dad ah dhintaan halka kuwo kalena la la'yahay waxaa si toos ah u bilowday gudashada xajka iyadoona tiradii ugu yarayd ay xaadireen xaramka wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq weyn oo loogu diyaargaroobayo ciiduladxa oo ay maalin qoray naga xigto waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad guddoomiyaha degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho oo uu dhowaan jir dilay askari ka tirsan dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro u qabatay rag ka tirsan maktabka sakawaadka ee wilaayada aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay malin habowga siyaasadeed ee haysta farmaajo iyo cidda sida rasmiga ah u maamusha dowladda federaalka dadka uu ku dhacay cudurka koronafirus ayaa ku dhow toddobiiyo toban milyan daafaha dunida iyadoona maraykanka oo keliya dhimashada ay kor u dhaaftay boqol iyo konton kun wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronafirus iyo sidoo kale xubinta ganacsiga ayaa qayb ka ah warka ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan dabaylo xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka jiray qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya ayaa sababay inay tiro dad ah dhintaan halka kuwo kalena la la'yahay abuubakar ibraahim geedi ayaa ka waramaya xilli maalmihii lasoo dhaafay xeebaha dalka soomaaliya ay ku dhufteen dabaylo iyo duufaanno xooggan islamarkaana saameyn ku yeeshay kalluumaysatada iyo sidoo kale dadka dalxiisayaasha ah ayaa waxaa arrintan ka hadlay wasiir xamse oo ka tirsan dowladda federaalka dabaylahan ayaa sababay in kalluumaysatadu ay ka jilaaban waayaan xeebaha taasoo keentay in suuqyada lagu iibiyo kalluunka laga dareemo qiimo koror baasan xamse saciid xamse oo ka mid a wasiirada dowladda federaalka ayaa sharaxaad ka bixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay xeebaha soomaaliya isagoona sheegay inay ku dhinteen tiro dad ah islamarkaana ay geysteen waxyeello kala duwan haddaan ka bilaabo dhinaca dabaysha duufaanta khasaaraha ay keentay waxaa dhacday lix iyo labaatanka juulaay doon ee saarnaay sagaal iyo toban qofood ayaa waxaa ku dhimatay waxaa ku dhintay hal qof saddex qofood waa dhaawac lix qofoodna waa la'ya dabeelaha ku dhufteen haddana xeebta liido saddex dhallinyaro ayaa ku dhimatay oo dabaal u tageen dhowaan ayay had markii doon ay saarnaayeen dad shacab ah oo ku rogmatay xeebaha magaalada markay xarunta gobolka shabeellaha hoose ay ka dhasheen waxyeello kala duwan waxaana doonta saarnaa sagaal iyo toban ruux taasoo ay ku dhinteen hal qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa doonta sidoo kale isla isbuucan gudihiisa laba doomood oo ku rogmaday xeebaha gobolka jubbada hoose gaar ahaan inta u dhexaysa jasiiradda madhowa iyo raaskambooni ayaa waxaa ku dhintay sagaal ruux halka sidoo kale la waayey shan kale oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doomahaasi isku soo wada duub oo xilliyadan waxaa jira dabaylo xooggan oo ka jira xeebaha soomaaliya waxaana ay sheegayaan dadka bartay culumta badaha inay halis tahay in lagu safro doomo iyo waxyaabo la mid ah maadaama ay khataruhu aad u badan yihiin waxaa si toos ah u bilowday gudashada xajka iyadoona tiradii ugu yareed ay xaadireen xaramka walaalkeen salmaan axmed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka maanta oo ah maalinimo arbaca ah taariikhda hijirigana ay ku beegan tahay ee sideedda bisha dulxaja waxaa dhulka barakaysan ku sugan dad muslimiin ah oo gudanaya ee waajibaadka xajka iyadoona sanadkan aad og tahay in dadka gudanaya xajka ay ka xajiyeen oo keliya gudaha dhulka xarmeynka oo ma jirin dad ka yimid dhanka dibadda sababo ku aadan cudurka coronavirus oo uu sheegay maamulka alu sacuud in dartiis loo baajiyey ee dadkii ka imaanaya xajka aroornimadii hore ee maanta ayay xujayadu ka dhaqaaqeen magaalada maka halkaasoo dawaafulquduumka ku guteen ee waxaana ay aadeen ee deegaanka mina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka ee halkaas ay sii joogi doonaan ilaa maalinta sagaalaadka marka ay soo baxdo qoraxda maalinta sagaalaad oo berita ah islamarkaana khamiis ah waxay aadi doonaan ee banka carafa halkaas ayayna kusii sugnaan doonaan iyagoo sii joogi doona ee ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxaana halkaas ay ku tukan doonaan salaadaha duhurka iyo casirka ee iyagoo jamcinaya islamarkaana soo qadimaya marka ay dhacdo qoraxda maalinta sagaalaadna waxay sii aadi doonaan musdalifa halkaas oo ay ku tukan doonaan salaadaha cishaha iyo maqhribka ee iyagoo jamcinaya islamarkaana dibdhigaya maalinka tobanaad oo ah maalinka gowraca ama naxrigana waxaad la socotaa inay dhici doonaan acmaasha ugu badan ee xajka sida timaxiirashada iyo hadiga oo la gowraco iyo sidoo kale sacyiga ee safa iyo marwa inta udhexaysa ah waxaana dadka sanadkan gudanaya xajka ay yihiin kuwo aada u yar marka loo fiiriyo sidii sanadihii hore ay ahaan jireen taasina waxaa ugu wacan sidaan horey usoo sheegnay cudurka coronavirus oo uu sheegay maamulka aalu sacuud in sababtiisa loo maanacay in dadkii muslimiinta ahaa ay kasoo xajin jiray dhanka dibadda ay sanadkan soo xajiyaan marka dadka gudanaya xajka waxay ka xajiyeen oo keliya gudaha dhulka xarmeynka waxayna isugu jiraan dadka muslimiinta ah ee kasoo jeeda dhulkaas iyo dadka muslimiinta ah ee halkaas tegay welina lama soo sheegin wax caqabada ah oo ku aadan xajka tusaalahaan inay dad dhinteen iyo wax lamid ah waxaana dadka muslimiinta ah oo xajka uga dhigan yahay waajib iyo rugni ka mid a arkaanta islaamka dadka gudanayana aad ayay ugu faraxsan yihiin kuwa aan gudan ee awoodda u heli waayana waxay rajaynayaan oo ay ku taamayaan in maalin maalmaha ka mid a noloshooda ay halkaas tagaan oo ay soo gutaan waajibkaas weyn warar kale ayaa dhegaystayaal laydinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga oo looga waramayo u diyaargarowga ciidul adxa ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana soo jeedinaya weli maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
maanta ayaan waxaan ku soo diyaarinay xubinta ganacsiga diyaargarowga ciidul adxa oo laga dareemayo qaar ka mid ah suuqyada ku yaala shabeellaha hoose guud ahaan caalamka islaamka waxaa laga dareemayaa diyaargarowga iyo soo dhoweynta ciidul adxa ee maalmaha qore inoogu harsan inshaa allah suuq weyn oo lagu iibiyo waxyaabo kala duwan oo ku yaala deegaan hoostaga degmada baraawe ayaa waxaa si weyn loogu dareemayaa diyaargarowga ciidul adxa suuqan uu ku yaala deegaanka kunya barow ayaa waxaa ka furan carwooyin meherado goobaha dharka toliinka ah lagu tolo ee harqaanada meelaha lagu iibiyo macmacaanada iyo kuwa la halmaala ugu horeyn waxaan tagnay carwo lagu magacaabo deeq rabbi oo lagu iibiyo waxyaabo kala duwan waxaana wax ka weydiinay siday ugu diyaargaroobeen ciidan iyo waxa ay keeneen
wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga waa farxaan cali maxamed waxaan ka shaqeynaa carwa deeq rabbi alaabta arrimaha caruurta waxaan keennay baabuur ayaan keennay ooramuda waxaan keennay qoryo baskoolada ayaan u keennay yeriise aad qorxoon wiifooyo ayaan u keennay alaabta caruur keennay wiifoo yar oo aad iyo aad u fiican ayaan keennay waan kan waxaan kaloo keennay gaari yar oo ilmaha aad ugu fiican ilmaha yariiska oo ramuud ku shaqeynaayo waxaan kaloo u keennay qoryo aad u qurxoon oo jabsho iyo ku jiraan aakayaal oo noocan camaliyaa waxaan kaloo u keennay ilmaha buufinno ayaan u keennay waxaan u keennay alaabo oo gabdhaha yariiska loogu talagala taakooyin aad faashan oo aad u qurux badan jijimo ayaan u keennay gabdhaha yariiska saacado yar ayaan u keennay ka waran marka qiimahooda qiimahooda maasha allah waa qiimo ay ku qancayaan kastamarka dharka carruurta waxaan u haynaa wiilasha dhar yaroo tolmaha aad u qurxoon oo la eg saddex jir afar jir shan jir lix jir ilaa toddoba jir ayaanu haynaa dhallinyarada xoodaa ayaga ka roronoo shan jirada ilaa toban toddoba jir ayagana dharkooda u keenno tolmaa dadka waaweyn waxaan u keennay macawisyo aad u qurxoon macawisyahaas u kala baxaan macawisul daameed iyo macawisyo caadiya oo sabra ayaan u keennay ka waran si guud marka qiimaha ma isku mid ah mise maya isku mid maaha dharka carruurta waa baab gooniya kuwa kaleetana ayagana gooni waaye walaa maasha allah kasta marka si fiican ay wax u gataan siday u soo dhaweysaan marka macaamiisha maasha allah waa soo dhaweyna macaamiishina weliba gacmo furan ayaan kusoo dhaweynaa sidoo kale waxaan soo marnay goobaha lagu tolo dharka ee harqaanada mid ka mid ah dawaarlayaasha ayaa inoogu waramay sida ay dadku u tolanayaan ciidan dharka tuliinka ah
anigoo ah salmaan maxamed cabdulaahi oo joogo kunyi barow harean waxaa ku tolnaa dhar dumarka ku tolnaa xijaabka abaayadda goonnada bahalkii inshareer wixii wixilkan waa tonlaa marka raggan ka warama tushaan waa tonlaa haa Haye.
waa tonlaa waa adi oo feeraynaa waa tonlaa galuus wacli waan sameyn maasha allah surwaalka shaararka bakistaanka waa tonlaa ka warama marka ciidan sidee loo talinaya alxamdulilah maasha allah waa dhaqaale alxamdulilah maasha allah amni haysanaa nicmadul amni jihaad aa haysan alxamdulilah ciida maasha allah waay ugu dambeyn waxaan tagnay meherad lagu iibiyo macmacaanka ee xalwo kismaayo milkiilaha meheradan ayaa wuxuu ka warbixiyey macmacaanka ay keeneen ciidan iyo sida ay u iibiyaan magayga waa dalxa ee biyuutadan waxaa lagu kismaayo walaal biyuutadan waxaa lagu iibiyaa macmacaana kala duwan sida buskudka xalwada een, ee, ladada qumbaha sisinta cabitaanada dal iyo dibadba waan haynaa insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay iidan insha allahu tacaala xalwada buskudka waxyaabayna lagu garan jiray horey sidoodii bartoodii ka socdaa insha allahu tacaala buskudkan maasha allah asigana kilihiis laba dollar le waaye buskudkana sad- ee, xalwadana saddex dollar waa insha allahu tacaala macmacaanada kanana waa xirxirnaa qaab hal hal dollar oo kale oo dadkana wada gadan karaan aa ugu talagalnay insha allahu tacaala suuqyada ku yaala guud ahaan dalka gaar ahaan kuwa ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ayaa laga dareemayaa diyaargarowga ciidul adxa dhegaystayaal xubinta ganacsiga halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بمفردي أختمها sidoo kale diyaargarowka la mid ah waxaa laga dareemayaa walayada islaamiga ah ee jubbooyinka wariye muudey ayaa faahfaahinaya حلت الفرحة وفؤادي يهواكم والقمر غنى يتغنى بلقياكم حفلكم يا ناس كم يحلى برؤياكم عين مولانا تحفظكم ترعاكم حفلكم يا wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxay ka mid tahay meelaha sida weyn looga ciido dalka soomaaliya magaalooyinka waaweyn sida bu'aal jilib saakow iyo jamaame ayaa ugu badan meelaha uu mashquulku faraha badani ka jiro waxaase booqday suuqyada degmada saakow waxaana ugu horeyn gaaray goob macmacaanka lagu iibiyo oo anfac la yidhaahdo mayan ka taragelnay macaamiil degmada saakow ciidul adlaha mayanka ka dhawaayna fadahayna uniadinayna maamulaha anfa mayanka ka dhawaayahayna lama qiib horto maamulaha anfa sidiiba ma eta lama qiib waay qiiba bitaange i qiib halwe qiibta halwada mayanka dhawaayna sidii hortoba gorada jaran reer saakow halwa subag oo marna deganay timiiloa satan antilahan wareeji yahan ka dhawaayan halwa subage oo nadiife iyo buskud oo tayadiis faylata yaha ka dhawaayan oo dadka diyaarsano horlukusee oo walo hataa madiyo kuwayanlayla abira un hayna buskudka hirhirinya diyaaru sajalu halwada saas oo kale nadiif way insha allah intaasaan ka talagalnay qiibta kalen abitaanka anfac waa goob macruuf oo la gorodow yeena may yaale abitaanadii ayuu nooc yeena insha allah maylen ha ka dhawaadaa lena carwooyinka dharka ayaa iyagana mashquul badan laga dareemayaa waxaana ka mid ah carwo tabakal halkaas oo aan ku soo waraysay mid ka mid ah howlwadeenkeeda soo dhowow saaxiib waayaad waxaan u talagalnay allah kumdar caro tobakal foor qaybteeda afraad waxaan iibinaa dharka kala duwan saakooyinka dharka caruurta kabaha indhashareerada ookiyaalayaasha shoobinka bikooradaha dallada waxaasoo dhan baa iibinaan iiddii hore waxaan iibinayna iiddan iyo waxaan iibinayna waa waa kala qiimo jaban yihiin marka walaal waa kaas ah tobakal ayaa waxay sidoo kale halkani ku leedahay carwo kale oo lagu iibiyo elektroniga iyo waxyaabaha uduga ah ee la isku carfiyo muddayow aad baad u mahadsan tahay maadaama soo booqotay carwa tawakal waan kaaga mahad celinaa midda koowaad midda labaad een, carwa tawakal kuma taala saakow oo keliya waxay ku taallaa meelo badan oo ka tirsan gobollada hadda qaas ahaan waxaan joognaa carwa tawakal saakow qaybteeda waxaan ugu talagalnay adeegyo cusub een, sida shoobinka oo kale ee elektroniga oo kale elektroniga laftiisa waxaa ku jira qaybo badan oo kala nooca een, sida sh- een, bakooradaha een, maxaa la dhihi jiray een, barfuunada ee, catarada ee, waxyaalo fara badan oo hadda sida adiba ku muuqdaan indhahaaga markaad dhex taaganta calowga lafteeda elektroniga laftiisa waxaa ku soo kordhay adeegyo cusub oo noocyo kale ah sida een, qofka isagoo meeshiisa fadhiya in maaragtay uu shaaha u karsan karo bakiirayaal casri oo hadda imaaday marka carwa tawakal adeegyaas cusub ayay keentay waxaa kaloo ay soo kordhisay een, ay ugu talagashay ciidda een, xalwa kismaayo xalwa kismaayo ay kusoo kordhisay xarunteeda laanteeda saakow sidoo kale waxaan booqday ibnu sheebah oo lagu iibiyo elektroniga iyo uduga een, waa mahadsan tahay muuday ee macaamiisha waxaan u tirgelnay ee, bisha oo ciidul adxa een, waxaan ugu tirgelnay ee, shoobinka noocyadiisa kala duwan sida barfuunada catarada kareemyada shaambooyinka iyo saabunnada iyo saliidaha noocyadiisa kala duwan electronic badanna waa keennay sacaado ka mid ah moobelo oo cusub ah ka mid ah iyo waxyaalo kale cusub oo electroniga iyo shoobinka noocyadiis kala duwan aan u tirkalnay marka waa kuwaasaan u diyaarinay ciidul adxa dadka muslimiinta ah iyo bulshada dhammaanteed ee reer saakow saakow waxaa ku yaala carwooyin kale oo waaweyn sida kulmiye kuwaas oo ay ii suurageli weysay in aan waraysto sababoo la xidhiira halwadeennadeeda oo mashquul ahaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in maalinta beri ah suuqa xoolaha ee degmada saakow la keeno xoolo aad u badan oo udxiyada loogu talagalay walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowr u qabatay rag ka tirsan maktabka sakawaadka ee wilaayada caydiruuse beriye ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo xidhitaan u ahayd dowladan oo socotay muddo sagaal iyo toban cisho ah ayaa ka dhacday degmada aadanyabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mid ka mida macallimiintii dowlada bixinaya ayaa wuxuu ka warramay cashiradii lagu qaatay جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بعد التحية داس كبعد سيدي ولالكو وشاقي دورة وربحين تادا دان كورمرو مدة أي سعودنا كل شيء غاهر وشاقي واسقالي تون مالموت أن انتا كبعدي معلومات كأي الدورة أي وحي كبحيسي هدام وحكي إرادو دورة وحي كبحيسي maadooyin ilaa shan maaddo ah maadada koowaad waxay aheeday maadada tarbiya waxaanu nahay dad mujaahidiina sidaan ilaahay subxaana watacaala ka rajahayno akhlaaquulmujaahid kitaabkaas ayaa ugu horreeyey waxaa kaloo ku jira xagga sharciga kitaabka la yidhahdo arbaciin annawowi raxmatullahi calayhi maadada labaad haddii tii hore aan halka soo qaadno maadada labaad waxay ahayd maadada kombiyuutarka iyadana ilaa toban kombiyuutar ragga loo qaybiyey degmooyinka ka socda gobolka oo mid walbaba haddii ala yidhaahdo uu ku barahayay maadadaas kombiyuutarka maadada saddexaad waxay aheeday xisaab maadaama ragga meesha dowladda lagu hayay rag ay yihiin raggii xisaab celinta gobolka laga rabay maktabka sakada marka maadada xisaabtana waa la bartay oo dowladda waa lagu qaatay maadada afraad waxay aheeday soomaali iyo farqurxin ayay aheyd iyadana waxay ka mid aheyd casharada meesha lagu qaatay maadada shanaad iyadana waxay aheeday maadada loo yaqaano ingiriish insha allahu tacaala inahaas iyo inalamida ayaa meesha ka jirtay waxaan leeyahay ragga ka soo qayb galay oo ama umare leh ama ragga yacni ardada leh jazaakum allahu khayran aan leeyahay waxaan iga dardaarama wax allaale wixii meeshan laga qaaday in la weeleeyo oo ammaan ahaanta lagu qaaday sidii taha loo guto ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ammaano u dhiibay ammaanadiina ilaahay waa weydiinaa berri inay dayacday iyo in ay u gudatay sidii loogu talagalay marka insha allahu tacaala waxaan leenahay inaad ilaahay subxana wa tacaala cibaado iyadoo aad ugu dhawaataan ood ilaahay subxaana wa tacaala dartii aad u qaadaan islaamka qof walba meeloo uga aadan yahay maha uu ku qof walba mahuu ku aadan yahay ilahay baa kula xisaabtama subxana wa tacaala wax allaala wixii ilaahay subxaana wa tacaala idin dhiibana ilahay baa berri idin warsana inaad dayacdeen iyo inaad u gudateen sidii ilahay ugu talagalay haddaan intaas warbixin kooban kusi daro raggu waxay ka kooban yihiin gobolka intuu ka kooban yahay dhammaantiis sagaal degmo marka warbixintayda halkaasaan kusoo koobaa jazaakum allahu khayran sidoo kale qaar ka mid a raggii sekada gobolka ka tirsanaa ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa nala wadaagay dareenkooda waxaa meeshan dowra nooga furantay kow iyo toban bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kowdii wixii ka dambeeyey waxaa noo socday cashare kala duwan sida shiiqii ugu horreeyey oo u sheegay waxaa ka mid ahay kitaabada kitaabka la yidhaha akhlaaquulmujaahid iyo arbiciin oo imaamu nawowi ah labadaas kutub macallimaan noo akhrihayay khayr allah siiyo ajri xasanaan allah ka siiyo wax badan badan badan aan ka faa'iidnay marka mahaddaasna waxaa le wilaayada gobolka shabeellada dhexe iyo maktabka sekadu isaguna aad noogu dadaalay dhinaca haddii alla kuuruan jiifka raashinka annaga sideedaba nalooma dirin walaxaan casharkaas iyo muraajacadiisa ahayn wax kale eena loo diray ma jiraan wilaayadana waxaan leenahay boqolkiiba boqol kor allah ka dhigo khayrna allah siiyo dhammaan mujaahidiinnana waxaan leenahay kor allah ka dhigo mujaahidiinta dhammaantood kor allah ka dhigo cadowga kufaartaiyo gaaladana allaha jebiyo cadowga kufaartana gaaladana allaha jebiyo warkayga waxaan kusoo khatimaa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ku barannay kitaabka la yidhaha akhlaaquulmujaahid maadaama annagu aan nahay dadkii haddii alla sakada ka shaqeeyahayay bulshadana si toosa ula kulmaayey hadii sidii aan haddii layidha ula dabactami lahayn maadaama aanaa dad mujaahidiina bulshada inteeda kale qaabkan u dabactami lahayn hadii layidha kitaabkaas hadii layidha ay ku jirto waxaa ka mida maadada loo yaqaano xisaabta oo lagama maarmaan u ah shaqada aan hayno maadada loo yaqaano farqurxinta munaasabada ayaa waxaa ugu dambeyntii soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade isagoona u dardaarmay raggii dowrada qaatay بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انت اسكدب إلهي أسونا لتلايا وحول إلهي dadka mu'miniinta ahu ka dhowrsada ilaahay ka dhowrsada oo iska ilaaliya waxyaabaha uu nacab yahay oo yuxadirukum ullahu nafsa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa naftiisa macaasidiisa ka leexda si aad u nabadgeshiin adduun iyo aakhiro daacadiisana qaata si aad u liibantiin adduun iyo aakhiro waman yudci illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima waman yacsi illaha warasuulahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim sideeda marka ilaahay talowna siiyey taladuna hadda gacnay kugu qabsata lamaali laakiin dhigaad ku qaadataad leedahay iyo qalbi aada gashato waxaa la rabaa marka ilaahay wuxuu leeyahay taqwada muraadka adduunya kii aakhiraba idaa lagu gaaraa intaas kadib haddana wuxuuna yidhi ha isku soo dhimanina adinkoon ii hoggaansanayn walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun inaan ilaahay u hoggaansanno waa karnaa hadda laakiin geeri inaan iska dhaafno ma karno intiina dhashay iyo intii sii dhashayba waa tagta iyo intii ka horraysa innaguna waa tegayna kullu nafsin daa'iqatulmowt idaa marka warka dignin aakhira waa dhici weyse waayo waa un layska dhagaystaa mushkilada taagan waxay tahay qur-aankii haddii la baraayo waxaa loo baraa xifdigiisa aan xifdiyo haddii la akhraayo beriga afar jusaan akhriya shan jusaan akhriya loo akhriya waxaasna wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay saas wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin akfaaluha dadku in ay qur'aanka fiirfiirshaan oo sideedaba aayad iyo labo ay kor istaagaan oo ay tartiib tafsiirka u fiiriyaan oo ay macnaha ku jira fiiriyaan ayay qur-aanka uga faa'iidaysan karaan haddii saas la waayo qur-aanku oo waayo sidiisaba inuu ku cabsiiyo wax badan ka dheefi maysid qur-aanka akhriskiisa haddii ilaahay uu kaaga qoro xarafkiiba toban ajir waa meeshadaas waxbaad ka dheefaya laakiin walax qalbigaaga xumaanta ka ilaasha oo sideedaba wanaag kugu toosiya oo moogtahay wixii loogu talagala aad ka dheefta qur-aanku ma noqona ilahi wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allaahi nuurun nabi maxamed ah ya moogtahay ilah xaggiisa idinkaga nuurku waa nabi maxamed iyo wa kitaabun mubiin kitaab cad maxay qabanaya yahdii bihi ilaahay wuxuu ku hanuunshaa qur-aankan man ittabaca ridwaanahu subul asalaam sababkiisa qur-aankan wadooyinka nabadda adduunya aakhiro ilaahay qur-aankan sababkiisa dadku ku hanaysa waa masdarulhidaaya meesha hanuunka laga qaato waayo walaalayaal marka waxaad tihiin niman mujaahidiina kulligaan iyo mujaahidiinana jihaadkaanu darwatu salaam alislaam weeyaa layidhi waa darwadii ugu sarreys waa koruskii ugu sarreeyey waa meesha geela baarka ugu sarreeya waayo uu ka jooga nabiga ku mitaalay inuu ka joogo camalka islaamka see ku gaaraa meeshaas innamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa uun ka cabsada min cibaadihi alculamaa addoomankiisa ilaahay dinkiisa wax ka yaqaan culama maxaa la yidhahdaa maa qaala allahu wamaa qaala rasuulu qofba intay ka taqaana culimo ka taha laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah dikrigaas maxaa waya waa qur-aanka waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi iyo adkaarti nabi maxamed ou sunneeye u jiido qur-aanka laga istimado subxana allahi wabixamdihi subxana allah alcadiim qof ilaahay halmaansan macsi oo dhan goormaa lagu dhacaa mugaad ilaahay macbuudka hoo adiga ku abuura aada hilmaantaa lagu dhacaa ee qof ilaahay u jeeda ilaahay ma caasi karto alays waa yeelsho warkana waa idinku dheereeyey wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa had iyo jeer qabata dowraad kala duwan oo ay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad guddoomiyaha degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho oo uu dhowaan jir dilay askari ka tirsan dowladda federaalka waxa ilaa iyo hadda cisbitaalka digfer ee magaalada muqdisho jiifta haweeneyda dowladda federaalka ugu magacaaban guddoomiyaha degmada wardhiigley ee gobolka banaadir zaynab xaabsey taas uu jir dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan ilaalada aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho dhaqaatiir caafimaad oo ku sugan gudaha cisbitaalka islamarkaana la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxa ay sheegeen in xaaladeeda uusan wanaagsaneyn islamarkaana uu gaaray dhaawac culus zaynab xaabsey ayaa waxaa la sheegay in dhaawac soo gaaray uu yahay jabniin dhanka feeraha ah iyadoo sidoo kale la sheegay in dhiigga uu gudaha u horay taasoo sababtay in ilaa iyo hadda lagu sii hayo cisbitaalka oo kasoo wareegatay xilligaas in ka badan shan maalimood afar labaatankii bishan ay ahayd markii askari ka tirsan ilaalada xarunta maamulka gobolka banaadir uu jirdil xoogan u geystay zaynab xaabsi ee uu gudoomiyaha degmada wardhigle ugu magacaaban dowladda federaalka aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay marin habowga siyaasadeed ee haysta farmaajo iyo cidda sida rasmiga ah u maamusha dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya iyadoo qalqal siyaasadeed uu ka taagan yahay dhanka dowladda federaalka ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay suldaan maxamed yaryare oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed asigoo u waramayay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay nin jahawareersan waxa uu sheegay inuu isu heesto inuu yahay madaxweyne soomaaliyeed laakiinse arrintaasi aanay jirin ee waddanka shisheeye uu madax ka yahay ma fahamsana meesha uu ku fadhiyo iyo cidda dhidabada u haysta iyo taangiyada uu ku fadhiyo iyo cidda dhaqaala haysta iyo saacaday ka tagaan wuxuu ku sugnaan karo marka nin noocaasa wey waxaa malaysa isma lahaa dowlad soomaaliya isagoo madax ka yahay oo sida macallinka maxamed siyaad barre oo kale oo awood dalka haystayo cid dowlad ka dambe soomaaliya ma jirin isaga siyaad barre wixiina abi wixii didanba nooc kasta ahatee dowlad dalka dhex xukuntabe afrikana daqdi gelisay waliba xabashada iyo kenya dabalkan cadowga dariska marka nin noocaasa weeye marka hadda waxaad u muuqato qolada keentay inay ka tashanayso oo aan u malaynayo in moota governorka ama xaakinka gobolka ama dalka umugada u keeni doono iska dhihi doono sidaa cabdullaahi loo galay oo habartii jindai bricer ay u gashay oo tiri adeer ereboorka nairobi or iska tag waxaan rabnaa soconaya waxaad uga socon maysi marka ti un bay ku dambaynaysaa wax hadda magacaabo ra-wasaaraha macno keenayana ma jiro doorasho cod uu leeyahayna ma dhacayso fakto ahaan xaqiiqna ma dhacayso dajuurana dalka ma xukumo oo tiyaatarka bool ma dhihi karo ama sanduuq oo ku dhegan madaxtooyada marka saasay u muuqataa qofkii caqlina u arkay laakiin dee wixii jacayla oo qofkii wax ka jeceli ee dad soomaalidu jacayl iyo ama qabiil ama danbay ku dhisan tahay waa laga faalloon karaa oo dad caynka u fikiraya wejian laakiin siyaasada saasay u muuqataa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo adeegsanaya baarlamaanka ayaa dhowaan waxa weeriyey ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre oo labadoodaba shisheeyaha amaba reer galbeedku ay kuraasta ku fariisiiyeen waxaa loogu yeeray beesha caalamka ee dowladda federaalka dhisay amaba tiirarhka u taagay ayaa cambaariyey sheegan inay ka soo horjeedaan xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre durba madaxda maamul goboleedyadu waxay bilaabeen inay caddeeyaan in waddanka shisheeyuhu uu ka taliyo loona baahan yahay inuu soo farageliyo sidaasi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danni suldaan maxamed geryare ayaa arrintaasi ka hadlaya isaga ujeeddo kastaa kala hadlo ama ujeeddaha kala hadlo ama dowlad inay jirto ha muujiyo laakiin dalka inay nimankaasi xukumaan oo governar dalka joogo oo inta kalena ay shaqaalo tahay buu muujiyey waana waana taa waa kala midaysannahay waxaa kaloo kala midaysan qof kastoo arka dalka in la haystana waa waa qaba arrintaas waan run inay dalka iyagu aakhirka soo fargelin doonaan oo warqaday soo qaadeen oo bareer riliisa ama waxa la yihahdo warqad yar ay qoreen oo lasta minut la yihahdo inay ku xukumi doonaan oo amar ku siin doonaan waa iska cadda dalkana inuu dee ku jiro gacanta buu muujiyey waana ku raacsanahay waana arrin jirta waxaanu dadka u sheegi jirnay marka way fiican tahay in maamulada mid ka mid ah oo qaba beesha caalamku inay beel caalam tahay dalkuna xor yahay inay ka soo baxdo waan jeclaa kuwa kalena dan waa sugaynaa inay unsaa u dhawaaqaan waa arrin ay saasayna ku gabagaboobaysaa
war shalay si wada jir ay u soo saareen waxaa loogu yeeray beesha caalamka waxaa ka mid ahaa qodobo dhowra kuwaas oo ay ka mid tahay in doorasho qof gooni ah amase koox gooniya ay wadata waddanka aanay ka dhacaynin iyadoo loo gol leeyahay farmaajo oo sheegay in doorasho qof iyo cod ah uu qabanayo arrintaasi oo maamul goboleedyada iyo shisheeyuhu aanay la qabin waxaa kale oo qodobada ku xusnaa in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo qodobadii ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu intii aan xasan cali khayre xilka laga qaadin kadib shir ka dhacay magaalada dhuusamareebe farmaajo damaca xilkororsiga ahi waxa uu galay markii uu dareemay in doorasho dhacda aanu ku guulaysanaynin maxaa yeelay waxa uu ku fashilmay qodobadii uu horay u ballanqaaday oo idil halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan dadka uu ku dhacay coronavirus ayaa ku dhow toddobiiyo toban milyan daafaha dunida iyadoona maraykanka uu keliya dhimashada ay kor u dhaftay boqol iyo konton kun saacadihii lasoo dhaafay warar soo baxaya ayaa sheegayay in maraykanka iyo sidoo kale shiinaha oo ah wadamada ugu badan ee wajahaya dhibaatada cudurka coronavirus uu kusoo labakacleeyey wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha shiinaha iyo maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay ay diiwaan geliyeen kiisas dhimasho oo hor leh iyadoona maraykanka uu yahay kan ugu daran ee wajahaya dhibaatada dhanka corona guud ahaan waddanka maraykanka waxaa cudurka coronavirus ula jiifta in ka badan afar milyan afar boqol sagaashan iyo sideed kun halka guud ahaana ay u geeriyoodeen boqol konton iyo laba kun saddex boqol iyo labaatan qof sidoo kale baraaziil ayaa isna kor u dhaafay laba milyan oo ruux waxaana kusoo xiga oo kaalinta saddexaad soo gashay waddanka hindiya wararkii coronavirus iyo sidoo kale guud ahaanba warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin